ugu yaraan shan iyo toban qof ayaa ku dhimatay weerar maanta lagu qaaday xarunta ahaayadda u n d p ee magaalada muqdisho weerarkan ayaa bilowday qaraxyo lala eegtay ganjeelka xarunta kadibna niban hubaysan ayaa gudaha u galay xarunta iyadoo halkaasina uu ka dhacay israsaaseen dhex martay nibankaasi hubaysnaa iyo weliba ilaalada xarunta wasiirka arrimaha gudaha cabdikariim xuseen guleed ayaa waxa uu sheegay in shan iyo tobanka qof ee dhimatay ay ku jiraan afar ajaanib ah wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in afarta ajaanibta ay kala yihiin saddex u dhashay dalka koonfur afrika iyo weliba hal qof oo kenyaati ah ururka al-shabaab ayaa sheegtay in weerarkaasi iyagu ay ka dambeeyeen wariyaha v o eda magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintani ka hadlaysa weerarkaasi goor dhoweyta ka soo diray muqdisho ugu yaraan shan iyo toban qof oo isugu jira howlwadannada hay-adda u n d b iyo kooxihii weerarka geystay ayaa ku geeriyooday tiro aan la ogeenna way ku dhaawacmeen kadib markii maanta kow iyo tobankii iyo barkii barqannimo ay kooxa hubaysani xoog ku galeen xarunta qaramada midoobay ee u n d b ee magaalada muqdisho kooxahan hubaysan oo ay tiradoodu gaarayso ilaa toddoba ruux ayaa ugu horrayn gaari ay wateen oo ay ka soo buuxiyeen walxaha qarxa waxa uu ku qarxay afaafka xarunta u n d b qaraxaasi kadibna waxa ay ku faafeen gudaha dhismaha u n d b iyadoo halkaasina ay ka bilaabatay rasaas dhex martay ciidamada dowladda iyo ilaalada hay-adda u n d b oo isku dhinaca iyo kooxihii weerarka soo qaaday waxaana gebagabadii ciidamada amniga dowladda federaalka soomaaliya u suura gashay inay ku guulaystaan gacan ku-haynta xarunta u n d b ee magaalada muqdisho wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka cabdikariin xuseen guuleed oo daqiiqado yar kadib markii uu weerarku istaagay saxaafadda la hadlay ayaa ka warbixiyey khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ee goobta ka dhacday abaaro koo iyo tobankii barkii ayaa kooxdii argagixisada ahayd ee jadijahadiidka ahayd weerar waxay kusoo qaadeen xarunta un ka weerarkaas isugu jiray qarax baabuur iyo iyagoo ciidamo hubaysan gudaha la galay laakiin markiiba ciidamada amniga ee soomaaliya qaybahooda kala duwan ayaa aad iyo aad uga howlgalay ciidamadu midba door gaara ayuu qaadanayay qolada gaashaan ciidanka gaashaan ayaa gudaha hoose galay alxamdulillahina badbaadiyey dhammaan dadkii istaafka ahaa ee meesha ku jiray hadday ahaan lahayn ajaanib iyo soomaali waxaa meesha ilaa hadda warbixinta aan hayno ku dhintay afar ajaanib ah oo dhinaca security-ga ka shaqaynaya sida badan iyo afar soomaali ah oo dadkii ayagana security-ga ka shaqaynaya ah iyo toddoba kuwii falka maaragtay soo qaaday oo argagixisada ah intii kale waxay ciidanka nabadgelyada ayagoo ku mahadsan ay ku guulaysteen inay badbaadiyaan muddo aad iyo aad u koobanna ay falkii
dhinaca kale mid ka mid a howlwadeennada ambalaasyada magaalada muqdisho ayaa v o a uga warramay tirada dhimashada iyo dhaawacyada ay cisbitaalada u daabuleen magacayga waxaa la yidhahdaa cabdirasaaq maxamed muumin qaraxii horeo bilowga ahaa waxaan ka qaadnay siddeed qofoodoo meela saddex qofoodoo meela iyo laba qofoodoo meela intii kaleo hadda gudaha ku jirtayna waxaan gaarunaha hadeer inaan qaadnaan rabnaa waa rayday u badnaayeen wax ciidana ma jirin waa dadkii bannaanka taagnaa markaas markaan jamac ahaan isu geynay saddex iyo toban qofoodaan qaadnay dad kaloo aanna ogeyn oo la qaadayna way jiraan isbitaalku waa buuxu dhaafaya markiiba waxaa dhintay waa lix qofood inta kalena waa dhaawac waana dadkii shacabkaoo bannaanka taagnaa markaas weerarkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee lagu qaado mid ka mid a hay-adaha qaramada midoobay ee ka howlgala magaalada muqdisho tan iyo intii ay hoggaanka qabatay dowladda federaalka ee iminka shaqaysa waxaana weerarkan sheegtay inay ka dambeeyeen ururka al-shabaab xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhinaca kalena sidaa oo weerarkaasi u dhacay ayaannu ka waraysanay goobjooga ku sugan hoteelka jaziira oo ku dhow xarunta u n d b da ee magaalada muqdisho ee maanta weerarka lagu qaaday goobjoogahan oo magaciisa codsaday inaan la sheegin ayaa waryaheenna haaruun macruuf oo washington jooga wuxuu uga warramay sida ay wax u dhaceen waxay waxu dhaceen meesha waxaan joogay meesha la yidhaha hotel jaziira hotelkan ayaan gobolka shanaad aan joogay qarax markuu dhacay liftigaan kasoo baxay waaamima liftigiiba hooska dhacay jiray xabadaa bilowday daaqadaan eegay daaqada markaan eegay waxaan isku gaaray howladiisa iyo iyo xabado dhacaya iyo ciidan ciidan dadka ciidanka nadisan oo meesha sii gelay markaas markii waxaa bilowday qaraxyo qaraxyadaan maqlay laa iyo waxay ahaayeen qiyaastii shan shan qaraxaan markii u horeysa maqlay iyo xabaduna way ku socdeen si oo keyr caadi xabada u socdeen oo maarag xerada dhexdeeda meesha u s a deganta iyo soomaaliya hoteelka aad joogtay al jaziira inteebuu u jiraa dhismaha qaramada midoobay dhismaha u n d b ee la weeraray wallaahi waxaanu qiyaasayaa in laba boqol oo mitir ilaa saddex boqol oo mitir ugu banaan ayuu u jiraa hotelka iyo waa intaas aan qiyaasaya waa gartay marka waxaad ii sheegtaa waxaad tiri marka hore waxaad aragtay ee baabuur iyo qarax ee qaraxa ma baabuurka ayaa sababay mise baabuurka iyo qaraxu way isla kulmeen
qaraxa aan ark qaraxa ma aan ma waxaan albaabka iyo n d b da waxaa yaala mar allaa markaa arka baabuur uradiisa iyo iyo qaraxa albaabka iyo n d b da qaraxu ku dhacay baabuurkaas wuu basbeela meesha ku falaad ku noqday kadibna waxaa dhacday ciidan rag ciidan dharka ciidanka la disan oo aan qiyaasa ilaa saddex bil rabteen afar haddaan ahaynba macadsan karo oo sii gelaya iyo xabado xabado dhacayo ayaga isku ridayaan ayaga gelayay iyo nimanka iskuuriti ku qaabilsan ciidanka u-nka ayaa isku ridaya marka intaas wixii ka dambeysay qaraxyii bilaabay nimanka galay ayaan qiyaasaya bambaanooyin gacanta laga tuuray baajisyaal waxay bay xideen qaraxyadaas way socdeen ilaa iyo ilaa iyo markii ugu dambeysay oo oo dagaalku u dhamaado qaraxyadaas way socdeen marba qarax baan maqlaynay baajisyaal waan maqlaynay qaraxa bambaanada gacanta waan maqlaynay xabaduhuna maba cadad cadadba ma lahayn marka imise ayay rasaasta iyo iskahorimaadku ay ka socdeen gudaha dhismaha imise daqiiqo imise sac waxaan qiyaasayaa waxaan meeshaan nimid waxbadahaas waxay bilowdeen qiyaastii shan ko iyo tobankii rubuc ko iyo tobankii toban ilaa iyo ko iyo tobankii rubuc xilligaas ayaan qiyaasaya inay bilowdeen muddo waxaan qiyaasayaa saacad iyo bar duur kadib mar kowdii aan qiyaasaya inay tahay ayay ayay xabadahaas dagaalkaas u dhamaa intaasoo wakti ah waxbadaa socday iyo iyo xoogaa gambasho ah xoogaa xabadaa xoogaa gambasho ah xoogaa qaraxa intaasaa socotay ilaa iyo ciidamadaas bay yimaadaan oo dagaalka uu meesha ku dhamaado ma ogda inta kaleo dhan xabada iyo qaraxaas daba socday waa gartay marka waxaad iga sheekaysaa ciidamadan aad tiri sida gaarka u tababaran yihiin iyo waxa la socday baad tiri rag kaloo cadaan ah maxay ahaayeen maxaa dhacay ciidamadaas waa ciidamada xamar looga yaqaano ciidamada alfa group looga yaqaano wejiyadooda qarsoon yahay marka waxaan arkayay asin inay ciidamada kale cadaanka kuwa polisiga u baabisiiyeen inay yihiin aan umalaynaa iyo ciidamadaasna ciidamada sugidda oo gaarka u tababaran waay oo loogu talagalay meelaha kolay commandood ahaanay u shaqeeya ciidamadaas ayaa ayaa markay yimaadeen gudaha u galay meesha dhibka ka socday marka hore waxaa meesha waxaa soo disay waxay ahaayeen ciidamadii soomaalida ahaydeen nabadgelyada oo u n t celinaysay iyo nimankii meesha galay ayaa isaystay marka kuwaas markay yimaadeen jaranjarooyin waxbaysaa ay wateen jaranjarooyinkii ku dusha ku koreen ismaba dhismay uga uga uga gudbayeen ayagana baasukayaalla waa ridayeen indheed waxaan taaraay baasuka ayaga ku ridaya meesha dhallinyaradii meesha gashay ay kasoo kasoo ridayeen xabadaha iyo qaraxyada baajukayu ku ridayay waan arkay nimankaas laftooda isdifaacayeen baajukayu ku ridayeen waxaan maqlay inuu maaragtay soo dhaafiyo hoteelka dhinaciisa shishe guri ah ayuu ayuu ku dhacay waa waxaad ii sheegtaa marka ciidamadan markay galeen oo dhismaha ay la wareegeen kadib maxaa dhacay kadib waxaa dhacay evacuationa dhacay waxaan dhacay ciidamada amasom baabuurtooda waaweyn ayaa yimid waxaa yimid ambulansyaala yimid waxaan arkayay ciidamadaas baabuurta amisom meesha gelaysa oo ka qaadaysa evacuation sameynaysa dadka qaadaysa waxaan arkayay ambulansi gelaya oo soo noqonaya oo iyaguna baxaya waxaan kaloon arkayay dad soomaalida qaarkood meesha ka shaqeynaysa oo iyaguna si si caadi ah lug uga soo baxaya ayagana waan arkayay marka intaasoo evacuationa dhacay ilaa iyo hadda meesha waa nabad waaye waa lagu kala tegay inta badan ciidamadii waa la qaaday marka hadda waxay tahay xaaladdu aada ay u degan tahay
goobjooge magaciisa codsada inaan la sheegin oo ka warramayey weerarkii maanta ka dhacay xarunta u n d b da ee magaalada muqdisho wuxuuna u warramayey wariyaheenna haaruun macruuf oo washington jooga